wararka ka imanaya magaalada fadhigaab ee gobolka sanaag ayaa ku waramaya in hal qof uu dhintay saddex qof oo kalena ay dhaawacmeen iyadoo warar kale oo isla halkaasi ka imanayaana ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi uu ka duwan yahay xogo kale oo ay fiyood heshay ayaa sheegaya in dhaawaca saddex qof ay jiraan balse dhimashadu aanay jirin si rasmiya ma jirto cid u xaqiijin karta dhibaatada khasaare ee uu geystay dagaalka saaka waxaase la xaqiijinayaa keliya in iskudhacaasi labada beelood ku dhex maray tuulada fadhigaab uu jiro wararka qaar ayaa ii sheegay in dadka halkaas dadka halkaasi ku nool qaarkood ayaa v o u sheegay in aanay ogeyn khasaaraha balse ay jiraan dhibaato ka dhalatay markii ay koox debley soo gashay magaalada sida ay dadka qaar sheegeen dhinaca kale waxa wararku ay sheegayaan in iskudhacani uu salka ku haya ama uu ka bilowday nin hore looga dilay mid ka mida beelaha halkaasi dega iyada oo aan ninkaasi hore loo dilay ninkii gacankudhigila ahaa lasoo qabanin in haddana ay jiraan si kastaba ha ahaatee ma cadda xaqiiq ahaan waxaa halkaasi ka jira mas-uuliyiinta gobolka sanaag ee xukuumadda somalilan oo aan khadka telefoonka isku daya inaan la xidhiidho ayaan ka jawaabayn iyagoo qaarkoodna telefoonadooda ay xidhan yihiin sidoo kale ma jirto cid xaqiijinaysa dhibaatada halkaasi ka dhacday sida laga warqabo deegaanada ceelaf weyn ayaa waxaa ka jiray ku dhowaad afartii sannadood ee ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeya laba beelood oo walaala oo halkaasi wada dega in kasta oo dabayaaqadii sannadkii horeba lasoo afjaray kadib markii labada beelood ay gunta ka soo aasaaseen nabaddana ay gunta ka soo unkeen taasi oo ilaa iyo xagga sare ay soo wadeen si fiicanna u dhammaatay waxaana la xasuusan yahay dabaaldeggii ay qaybaha bulshada ee kala duwani ku soo dhoweeyeen heshiiskaasi lama garanayo rasmi ahaan waxa soo cusboonaysiiyey iyadoo sidoo kalena aan la ogeyn xaaladdu waxa ay noqon doonto khadar maxamed cakule v o e hargeysa